فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo hadahanoo kalead ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqoon caawa oo isniina hadduu alla qadaro qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah sarkaal etoobiyaan ah oo ka shaqaynaya safaaradda xabashida ee garoowe oo lagu dilay magaalada laascaanood ee gobolka sool faahfaahin laga helayo dhacdadan ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa warar dheeraad ah oo laga helayo qarax ka dhacay magaalada baraawe maxaa ka jira in taliyaha booliiska magaalada baraawe uu caawa dhaawac yahay warar ku saabsan qaraxaasi iyo khasaaraha ka dhashay aad dhuuxa ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada dhegaystayaal inta uu socdo sidoo kale caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa eedaysane xasan cali nuur shuute kuna eedaysan inuu ka baxay furunta degmada aadayabaal muddo oo laba daqiiqo gudaheeda asoo haasto halgaas oo ciidana waxaa lagu eedaynayaa waa maleeshiyaadka ku maadaysanaya gaashaanla sare xasan nuur shuute kaasi oo ka soo cararay magaalada aadan yabal qodobkaasi ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan muddo sanad iyo shan iyo labaatan cisho ah oo ka harsan dhammaadka muduxileedka madaxweynaha dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud xilli dowladdiisu ay la daalaadhacayso guuldarooyinka isdabajooga ah oo ka soo gaaraya furimaha dagaalka ee shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo hiiraan barnaamijka dhowxa caawa waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa warbixin dhammaystiran oo sawir guud ka bixinaysa xaaladda cakiran oo ay ku sugan yihiin dowladda federaalka maamulka hirshabeelle iyo ciidamadooda oo qulqulkooda laga dareemayo gobollada galgaduud mudug iyagoo muqdisho ku socda maxaannu kala soconnaa dhegaystayaal cudurrada dilaaca xiliyada roobabka doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed oo qodobkan ka hadlaya ayaan caawa dhuwaxa idinkugu haynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan shiikh ay ku fashilantahy dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab dhuuxa ayaan idinkugu haynaa qodobadaas iyo warkii caalamka ayaad dhegaystayaal barnaamijka ku dhegaysan doontaan
شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wanaagsan waa habeenimeysin in ay soo galayso taariikhdii hijiriyadan ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shawaal sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhanka kalena waa labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaan gebi ahaantooda goordhow idiin soo gudbi doonaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxay noo soo jeedinaya maxamed ciise mahadsanid cabdisamed een, markaana kusoo dhowaada dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka soddon iyo afar maalin kadib markii uu kayaanka gumaystaha ah jibiyey xabad joojintii ka hana qaaday jiida khaza waxaa aad u sarakacay tirada dadka shuhadada ah ee ku geeriyoonaya duqeymaha diyaaradaha yuhuudda duqeymo ayaa maanta diyaaradaha maamulka yuhuudda ay ka geysteen goobo kala duwan oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah islamarkaana ku yaala magaalooyin dhaca jiidda ayaa waxaa ku shahiiday shan iyo labaatan qof kuwaasi oo isugu jira carruur haween iyo rag carruurta ayaana ah tirada ugu badan ee ku baxay duqeymahan uu maanta martigeliyey qidaaca duqeymahan oo xooggooda ka dhacay bariga magaalada rafax ee ku taala koonfurta qidaaca khaza ayaa sare u sii qaaday tirada kumanaanka shuhadada ee reer khaza ee ku geeriyooday duulaanka cadowtooye ee uu maamulka yuhuudda ku soo qaaday marinka khaza wadarta guud ee dadka shuhadada ah ee reer khaza ayaa madaxa kala baxday in ka badan konton iyo laba kun oo qof iyadoona uu dhaawacu sii cagacageynayo boqol toban iyo toddoba kun oo qof tan iyo markii uu duulaanka cadowtooyo ka bilowday jiidda waana sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee xeyndaabka khaza maamulaha guud ee isbitaalada khaza doctor maxamed zaquud ayaa isagoo ka hadlaya korarka ku yimid dadka shuhaadada ah ee reer khaza ayaa sheegay in kayaanka sahyuuniga uu bilaabay adeegsiga wasaa'il cusub oo uu ku baabi'inayo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin sida siyaasadda gaajiysiinta iyo diyaaradaha darooneska ee qarxa oo beegsanaya guryaha dadka shacabka ah ee reer khaza dhanka dalka lubnaan dad shacab ah ayaa ku geeriyooday laba weerar oo xagga cirka ah oo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen laba degmo oo dhaca koonfurta dalka lubnaan wasaaradda caafimaadka ee dalka lubnaan ayaa war ka soo baxay gelinkii dambe ee maanta ayaa looga hadlay khasaaraha ka dhashay duqeymaha culus oo ay diyaaradaha yahuudda ka fuliyeen magaalooyinka xawlaa iyo kowthariya oo labadooduba dhaca koonfurta dalkaas laba qof oo shacab ah ayaa sida ay wasaaradda baahisay ku geeriyooday duqeymahan culus ee diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen laba magaalo ee dhaca koonfurta lubnaan kooxaha muqaawamada ayaa kamin culus la beegsaday ciidamada yuhuudda oo ku socdaalayay xaafadda altufaax oo ku taala magaalada khaza war ka soo baxay taliska kooxaha muqaawamada ah ee reer falastiin ayaa lagu sheegay kamiin qorshaysan oo ciidamadooda ay la egteen xoogag yuhuud ah oo ku socdaalayay beriga xaafadda altufaax ee dhacda bartamaha magaalada khaza kamiinkan ayaa lala beegsaday gaari gaashaaman ee loogu yeero merkaafa kamiinkan oo loo adeegsaday qoriga alyaasiin ayaa waxaa ka dhashay in si kama dambeys ah u gubto gaarigii lala egtay askartii yuhuudda ahaa ee gaariga saarnaana ay noqdeen kuwa dhinta iyo kuwa kale dhaawacyo adag soo gaaraan ugu dambayntiina banaanbaxyo xooggan ayaa ka soconaya qaar ka mid ah magaalooyinka dalka maraykanka kuwaasi oo ka dhan ah madaxweynaha maraykanka ee kalkiisii labaad ku sugan aqalka loogu arrimiyo dalkan magaalooyinka caasimada u ah dalka maraykanka ee washington iyo magaalooyin kale oo dhaca dalka maraykanka ayaa waxaa martigelinayaan mudaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeedo madaxweynaha maraykanka donald trump oo muddo kooban ah madaxweynaha maraykanka dadkani oo kumanaan ah ayaa isku soo urursaday afaafka dhismaha ay fadhiyaan golaha kongareska ee dalka maraykanka iyagoo ku celcelinayay waxaan u baahannahay madaxweyne cusub iyo trump ha isaga taga xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka warbaahinta ayaa isweydiinaysa waxa banaanbaxyadan xilligan ku soo beegay balse khubarada qaar ayaa sheegaya in dadkan ay yihiin dadka danyarta ah ee ku dhaqan dalka maraykanka kuwaasi oo aynu marnabo u roonaanin madaxweynaha trump sababo ku aadan go'aanadiisa khalafsan ee ku aadan dhanka ganacsiga iyo canshuuraha kuwaasi oo u adeega dadka maalqabeennada ah ee dalka maraykanka oo ah dadka mar kale soo doortay trump
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag sarkaal etoobiyaan ah ayaa waxaa lagu dilay magaalada laascaanood ee gobolka sool sarkaal ka tirsanaa dowladda xabashida etoobiya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay magaalada laascaanood faarax caydi jaamac oo ka mid ahaa saraakiisha qunsuliyadda etoobiya ee garowe ayaa wararku waxay sheegayaan in meydkiisa laga helay dooxada goojacde ilawareedyo aynu helayno ayaa tibaaxaya in meydka sargaalkan ay oogadiisa ka muuqdeen xabado ku yaala iyo weliba jirdil xooggan oo loo geystay xogta ayaa intaasi ku daraysay in ninkan oo dhinaca amniga ah wax ka yaqaana uu si gaar ah u ahaa amaba u qaabilsanaa la socodka socotada etoobiyaanka ah taasoo sidoo kale ku cad warqadda magacaabista oo lagu baahiyey baraha bulshada sarkaalkan oo sida la sheegay lagala baxay hoygii uu ka deganaa magaalada laascaanood ayaa ilaa iyo hadda aanu ka hadal maamulka la baxay s s c khaatuma kaasi oo ka arrimiya magaalada laascaanood
فخور- فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan ku guda jirnaa markaana shabeellaha hoose waxa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax xooggan oo maanta iyo saldhigga magaalada baraawe lagula beegsaday ciidamada booliiska maamulka koonfur galbeed wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegayay in howlgal qarax ah ay ciidanka mujaahidiinta ka fuliyeen saldhigga booliiska ee magaalada baraawe ilawareeji aynu helayno ayaa tibaaxaya in qaraxaasi uu ku dhaawacmay taliyaha booliiska maamulka la baxay koonfur galbeed kaasi oo u qaabilsanaa magaalada baraawe sargaalka ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay aadan yuusuf ama aadan barown waxaa sidoo kale sargaalkan la dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka tirsanayd فخور- فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد بدين عظيم waa hagaag barnaamijka dhow waxaa wareysayay daayad dhegaystayaal welima qalaysaan muddo sannad iyo shan iyo labaatan cisho ah ayaa ka harsan dhammaadka muddoxileedka madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud xilli dowladdiisu ay la daalaadhacayso guuldarooyinka isdabajooga ah ee ka soo gaaraya furimaha dagaalka ee gobollada shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo hiiraan waxaad ku soo dhowaataan warbixin dhammaystiran oo sawir guud ka bixinaysa xaaladda cakiran oo ay ku sugan yihiin dowladda federaalka maamulka hirshabeelle iyo ciidamadooda oo qulqulkooda laga dareemayo galgaduud iyo mudug iyagoo sidoo kale magaalada muqdisho ku socda warbixinta waxaa soo jeedinaya maxamed daahir cali sow waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay maanta awoodda meeshaan ka muuqatahay ma ma aqaan aniga shabaab intaan haysto meel uu joogaba ma garanayo tii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay dagaalka shabaab maanta uu ku jira si cidhin tacaanihiisa waay shabaab waa taariikh waa history waa tegi intii hore waa ka khibrad badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka farsamo badannahay waa ka qalab badannahay waa ka tiro badannahay dabcan waana ka tayo badannahay kaalmada cirka aan haysanno maalintaas maanaan haysan qalmahooda waa tirsan yihiin ilaahay idankiisa kow lama saddex waa tirsan yihiin maalmaha jiritaankooda dowladda soomaaliya waxay go'aan ku gaartay xaaqin inta la qaato shabaab in la xaaqo dhinac loo xaaqo
bishii may sanadkii labada kun laba iyo labaatanka waxaa dib loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib doorasho ka dhacday magaalada muqdisho oo ay ku tartameen madaxweynihii xilligaasi farmaajo iyo musharaxiin uu ka mid ahaa xasan sheekh iyadoo xasan sheekh muddo sanad iyo shan iyo labaatan maalmood uga harsan tahay xilkiisa ayay dowladda federaalka waxa ay wajahaysaa caqabado badan oo dhanka siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha la xidhiidha dib u doorashada xasan sheekh waxaa malaayiin dollar ku bixiyay waddamo faragelin ku haya arrimaha soomaaliya oo xilligaasi u arkaya hadduu soo baxo farmaajo inay kala tegi doonto dowladda ayna dhici doonaan dagaallo u dhexeeya taageerayaashii farmaajo iyo siyaasiyiintii diidanaa ee ka soo horjeeday xukunkiisa xasan durbadiiba waxa uu isku dayay in uu rajogeliyo taageerayaashiisa isagoo adkeeyey in uu fulinayo ballanqaadyadii uu carabka ku dhuftay muddadii uu ku jiray ololaha doorashada kulankii ugu horeeyey waxa uu dhex maray xasan sheekh iyo maraykanka waxaana faraha xasan laga saaray qorsho diyaarsanaa oo mar kasta faraha loo gelin lahaa qof kasta oo ku soo baxa doorashada xasan waxaa loo sheegay inuu wakhtigu ku yaryahay oo uu haysto ka hor sannadka labada kun shan iyo labaatanka wixii xilligaasi ka dambeeyana maraykanka uu jari doono dhaqaalaha uu ku bixiyo dowladda federaalka iyo ciidamada ka socda midowda afrika ah oo maraykanka uu u arkayay in ay yihiin ciidamo aanan qaban wixii loo maalgeliyey ee loogu talagalay iyagoo xaalkooda uu noqday in ay godad ku soo ururaan diini maxamed diini oo la socda arrimaha soomaaliya kana mid ah dadka la shaqeeya hay-adaha shisheeye ayaa qiray in xilligaasi xasan sheekh loo sheegay ka hor labada kun shan iyo labaatanka hadduu ku guulaysan waayo dagaalka al-shabaab in uu dalka ku wareejiyo al-shabaab maadaama aan dhaqalo loo hoynin ciidamada afrikaanta ah ee ay ku tiirsan tahay dowladda federaalka habeenkii madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud international communitiga u yeeray waxay dhaheen wakhti ma haysatid december haysataa haddaa la gaaro annaga wax bajadoon u hayno ciidankan soomaaliya waardiye lama arko ama wadanka shabaab ku wareeji ama wadanka iska dhici wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada dowladda federaalka ayaa qaaday dagaal xoogan iyagoo ajiibaya xamlo uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda waxyar uun kadib markii la doortay magaalooyin deegaano iyo tuulooyin dhowr ah ayaa la qabsaday markii ay isaga baxeen ciidamada al-shabaab dowladdu ma haynin istaraatiijiyad iyo qorshe ku aadan goobaha ay kala wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin dadka falanqaya siyaasadda iyo arrimaha ciidanka waxa ay durbaba shaki geliyeen guulaha isdabajooga ah oo ay gaarayeen ciidamada dowladda federaalka waxayna isweydiinayeen su'aalo jawaabtooda la waaye oo ay ka keeneen halka ay ku dambeeyeen dagaalyahanada al-shabaab oo nolol iyo geeri midna lagu haynin xaaladdu ma ahayn mid waarta waxaana mar kale maanta xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo ka xoogan sidii hore ay dib ula wareegtay meelo muhiim ah oo ka tirsan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe oo ah gobollo muhiim u ah amniga caasimadda muqdisho waxaana muuqata in difaaca caasimadda uu khatar wajahayo iyadoo al-shabaab maalinba maalinta ka dambaysa ay ku soo dhowaanayaan deegaano kaabiga ku haya muqdisho guuldarooyinkii dowladda federaalka ay kala kulantay dagaaladii ka dhacay masaajid cali gaduud iyo aadan yabaal ayaa furo u noqday in si rasmi ah loo waayo talis ciidan oo isku qaabeeya ciidamada furumaha ku jabaya kuwaas oo ku daalay aadna u tabardareeyey sababo ku aadan dagaalada aan dhammaadka lahayn ee ay la galeen xarakada shabaabulmujaahidiin waxyaabaha niyadda ka sii dhaawacay askarta dowladda federaalka ayaa ahaa in taliyihii ciidamada dowladda federaalka odawaa yuusuf raage iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ay iyagiiba halis galeen oo ay la soo carareen naftooda baraha bulshada ayaa aad loogu maadaysanaya odawaa yuusuf raage iyo xasan cali nuur shuute kuwaas oo dagaalkii aadan yabaal ka hor ciidanka ku cabsiin jiray in la xirayo oo la maxkamadaynayo askarigii furumaha ka carara eedaysane xasan cali nuur shuute kuna eedaysan inuu ka baxay furunta degmada aadayabaal muddo oo laba daqiiqo gudaheeda soo haasto hal gaas oo ciidana waxaa laga eedaynayaa degmada mabaax ee gobolka hiiraan ka tirsan muddo oo sh- shan kilomitir u jirta degmada aadayabaal inuu dil toogasho ah ku xakumi jiray ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya asiga ayaa wasiiradda cadaaladda waxay horkeentay maxkamadda in lagu xukumo xabsi saddex iyo toban sano ah ninkaas oo ka soo baxay furunta degmada aadayabaal sida aad la wada socotiin shuuta waxau yidhi cid allaala ciddii furun ka cararta iyo dagaal maxkamadaa la geli doona cadaaladaana lama sii doono shalna asaa ayaa aadan yabaal ka soo carara dabi adiga yaa ku maxkamadaya marka adiga waxaa isku dartaa haddar inta tegtid furunta kuwa ka soo carara inta tegta isku agxir ta kale waxaa rabaa nimankii ee carari jiray inaad iyagana waxaa rabaa aad tiraa cimaamadiina ma hayso karo baasha waa aragta sida loo carara waad aragtay macnaha aniga runta so cadaaladaan sheega aniga mog aad iyo aad gudoomiye shuuta raaligelin ha bixiya ana ogaada ciidanka qaranka waxay ka carari jireen wax balaaye inay yihiin oo baashu ay kulushahay macnaha dagaal waxaa ugu dambeysay shuuta waa hore laba kun labaiyo tobankii uu ka sheekeynaa marka dagaalada waagaas baashu ma kululayba hadda waa gawaari qaraxya leylooyina lagugu qarxinaa mataqaanid meel lagaa soo galay biiji socdaa kugu qarxaya ta'amaa lagugu soo gelinaa oo wadankana isla gubaya marka shuuta aadaya baa dadka ka carur ku jira ha isxiro ilaa cadaalad baa loo baahan yahay ma ogta gudoomiye shuuta arrintan ka sheekay ha aamusin qisooyinka wey waxaa ku aragtay furmaha waa lagaa rabaa meel uma socno annaga waa ku sugaynaa bartaan annaga ku sugaynaa inaa ismaxkamadaysa adiga xilligan shuuta iyo odawaa yuusuf raage waxa ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho kadib markii lagu soo qaaday diyaarad nuuca kuwa qumaatiga u kaca ah iyadoo dagaalka u dhexeeya ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka uu galay marxalad cakiran oo u muuqata mid kala bax ah ayaa ciidamo aad u badan oo ku soo jabay aadan yabaal maalmihii lasoo dhaafayna ku sugnaa muuqokori oo gobolka hiiraan ka tirsan waxa ay bilaabeen inay u soo ruqaansadaan dhanka xeebta ee caasimadda muqdisho boqolaal ka tirsan ciidamada dowladda oo ka soo gurmaday gobolada galgaduud mudugka shabeellaha dhexe iyo banaadir ayaa soo faarujiyey magaalada muqokori xilli uu halkaa ku sugnaa odawaa yuusuf raage barakaca ciidamada dowladda federaalka ee magaalada muqokori ayaa sababay in uu sare u kaco qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha gaar ahaan kuwa mara dhanka xeebta taasoo muujinaysa jaha wareerka ay abuureen qulqulka ciidamada dowladda federaalka gaadiidlayda ayaa sheegaya in gawaarida boostoojooyinka ka bixi jiray ay hadda si gaar ah u kiraysanayaan ciidamada ka soo barakacay magaalada muqokori taasoo sababtay in shacabku ay waayaan gawaari ay raacaan muqokuri markii la imaaday dadka iyo ciidankii wax batay ciidanka odawaa waa imaayey soo u socda guri halkaa hofilaho a c kuda xeryaho galay hoosa ku soo xirtay aniga indhahayga waxaan ku arkay waddooyinka luuqyada dukaamaka hortooda meel kasta ciidankaa jeefta odaway maxaa laga rabay ciidankii inuu intu u wado isku aruuriyo duleedka magaalada dejiye baca oo u- godad u qodo xoolo u qalo oo meeshii maaragtay organis gareeyo oo wel organis oo ka dhigo oo motivation gareeyo oo maxaa la dhihi jiray dhaqaatiir meesha uu geeyo oo dib uu abaabulo soo lama rabin guriguu gale hoosta ka soo xirta ciidankii mid baabuurkii socda istaajina oo dhaha intaa u socotaa mid ay hooyadii soo wacaysa inaad lacaga kuu soo diree baabuur soo kirayso anigaan boqol askari laba boqol askari ka badan waa imaatay intaas lacag ku siinaynaa maxaa la jira lix sideed tobanaan nina qaad taadi geynaya beledweyne qaara guraceel ku dhaha qaara ku dhaha meel hebelna gey waxaasoo dhan markay dhacaana odawaa waa jooga laba habeen saddex habeen oo si- oo- oo muqguri jooga qodobka afraad waxay taasoo waxba ciidankii u sheegin oo diyaarad inta helikobtera la dalbadaa la raacaa xamar laga dhacay qulqulka ciidamada dowladda iyo xaaladan jaha wareerka ah ee taagan ayaa mar kasta waxay fursad dahabi ah u tahay xarakada al-shabaab oo looga bartay inaysan marnaba lumin fursadda ay ku helaan cadowgooda xilli xaaladda cakiran ee dowladda federaalka ay halkaasi marayso ayaa haddana magaalada muqdisho waxa ay dowladda federaalka ka wadaa diiwaangelinta doorasho qof iyo cod ah oo aad loogu quslay siyaasiyiinta mucaaradka ayaa xoojiya hadalkoodii ahaa in xilligan dalku doorasho cod iyo qof ah diyaar u ahayn xaalkuna uu faraha ka sii baxayo su'aalna ay ka taagan tahay jiritaanka dowladda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa xalay bilaabay kulamo gaargaar ah oo uu la leeyahay saraakiisha ugu saraysa ee ciidamada dowladda federaalka iyo wasiirada ugu muhiimsan dowladda kuwaas oo looga arrinsanayay sidii loo xoojin lahaa difaaca caasimadda xasan sheekh ayaa ka walaacsan in muqdisho ay gacanta u gasho al-shabaab iyadoo aqoon-yahanada uu ugu dambeeyey barofeysar maxamed xaaji ingiriis ay madaxweynaha u soo jeediyeen inuu iscasilo ka hor inta uusan dalka ka cararin asiga iyo qoyskiisa sida ku dhacday ashraf gani madaxweynihii dowladdii afghanistan cabsida ugu badan ee madaxweynaha haysata ayaa ah in weeraro iyo dagaallo kadis ah ay ka dhacaan magaala madaxda soomaaliya ee muqdisho isla markaana ay dhiiradaan reer muqdisho iyagoo dhigaya bannaanbaxayo iyo kacdoon ka dhan ah dowladda oo ay ka tabanayaan cabashooyin badan oo isbarkaday ilawareedyo dhowr ah ayaa laga soo xigtay in kulamo ka dhacay villa soomaaliya lagu lafaguray qorshe cusub oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan gobollada shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudugga qorshahan ayaa qayb ka ah isbeddel cusub oo uu ku howlan yahay madaxweynaha dowladda federaalka wararku waxa ay tilmaamayaan in xasan sheekh maxamuud uu kulamada ka caddeeyey in marka askarta dowladda federaalka laga soo saaro inta badan degmooyinka iyo deegaanadii laga qabsaday xarakada shabaabulmujaahidiin intii u dhexaysay sannadihii labada kun laba iyo labaatanka ah ilaa labada kun iyo afar iyo labaatanka ah in la nidaamin doono islamarkaana lagu xoojin doono ciidamada dowladda federaalka ee jooga degmada cadan leh ceel macaan magaalooyinka balcad iyo afgooye si ay u difaacaan muqdisho go'aanka villa soomaaliya ay ku doonayso in ciidamada dowladda federaalka laga soo saaro inta badan deegaanadii laga qabsaday xarakada shabaab mujaahidiin sannadihii u dhexeeyey labada kun laba iyo labaatanka ah labada kun saddex iyo labaatanka ah iyo labada kun afar iyo labaatanka ah ayaa ah mid saameyn ballaaran oo militari ku yeelan doona dowladda federaalka mooralka iyo niyadda ciidanka dowladda federaalka oo hadda aan xasilooneen ayaa sii xumaan doona maadaama dowladda u muuqato inaysan haynin awood ciidan iyo mid dhaqaale oo ay ku sii waddo dagaalka ay sannado ka hor ku dhawaaqday kaas oo ay ku laadeen saraakiil iyo ciidamo badan qorshahan la soo dusiyey ayaa sidoo kale waxa uu keeni doonaa waxa la yidhaahdo beesha caalamka gaar ahaan maraykanka midowda yurub midowda afrika iyo turkiga inay si dhow ula socdaan xaaladda waxaana dhici karta inay si rasmi ah u joojiyaan inta ka hartay taageerada ciidan iyo tan dhaqaale ee la siiyo dowladda federaalka xogaha hoose ee laga helayo villa soomaaliya ayaa sheegaya in jenaraal odawaa yuusuf raage uu ka hadlay kulanka isla markaana uu muujiyey wixii ka dhacay degmada aadan yabaal in ay ahaayeen musiibo ku dul habsatay dowladda federaalka isaguna uu si dirqi ah ku badbaaday odawaa yuusuf raage ayaa soo jeediyey in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka ciidanka waxaana wararku ay sheegayaan in xasan sheekh maxamuud uu go'aansaday in uu ka tago odawaa yuusuf raage oo dad badan ay ku taliyeen in xilka laga qaado waxaana taa beddelkeeda laleeyahay waxa uu xilalka ka xayuubin doonaa taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalka iyo agaasimaha hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka sambalooshe isbeddelada iyo xaaladahan soo kordhay ayaa si weyn waxa ay u saameeyeen maamulka hirshabeelle kuwaas oo waayay degmooyin tuulooyin iyo deegaanno istaraatiiji ah baraha bulshada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa qabsaday warar sheegaya xaalad kacsanaan ah oo ka taagan magaalada jowhar iyo deegaanada ku hareeraysan wararku waxa ay sheegayaan in magaalada jowhar ay isaga baxeen madaxda maamulka hirshabeelle maadaama ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay dhaqdhaqaaq ciidan oo xooggan ka sameeyeen duleedka magaalada jowhar habeenkii xalay magaalada waxaa ka jirtay cabsi xooggan oo lagama hooyan maadaama aynu maqalnay warar sheegaya in duleedka jowhar lagu arkay ciidamo xooggan oo ka tirsan al-shabaab ayuu yidhi mid ka mid a dadka baraha bulshada isticmaala waa nasiib daro in caasimadda jowhar ay maanta u muuqato meel laga qaxayo waxaana halkan ka tegaya madaxda iyo hoggaanka ciidanka halka cadowga ay si xur ah dhaqdhaqaaq ugu samaynayaan duleedka magaalada jowhar aaway ballanqaadkii dowladda ee ahaa in al-shabaab laga xuraynayo dalka oo dhan dowladduma waxa ay doonaysaa in ay ilaashato muqdisho oo keliya ayuu yidhi mid ka mid ah taageerayaasha dowladda federaalka ee qoraalada soo dhigay baraha bulshada dhinaca dibadda marka aynu eegno xiriirka dowladda federaalka ay la leedahay beesha caalamka ayaa la tilmaamayaa in si weyn uu hoos ugu dhacay sida laga soo xigtay diblomaasiyiin shisheeye dowladda maraykanka oo ah dowladda ugu tunka weyn ee maalgelisa dowladda federaalka ayaa si cad u muujisay sida ay uga soo horjeedo heshiisyadii ay dowladda xasan sheekh la gashay dowladda turkiga kuwaas oo xambaarsanaa qodobo ay ka mid tahay qandaraasyo shidaal baaris ah oo la siiyey shirkado turkiga laga leeyahay sida ilo diblomaasiyadeed ay sheegeen maraykanka waxa uu ka caruuday in dowladda xasan sheikh ay si aan la tashi lahayn isugu dhiibtay dowladda turkiga taasoo sababtay in maraykanku uu hakiyo taageeradii militari ee la siin jiray dowladda federaalka oo ay ka mid ahaayeen duqaymaha cirka sahayda hubka iyo taageerada istaraatiijiga ah isku day uu xasan sheikh ku doonayay in uu ku qanciyo maraykanka isagoo xilka ka qaaday wasiirka gaashaandhigga oo xiriir dhow la lahaa turkiga ayaanan midho dhalin arrinkaasna waxa ay ka sii caraysiisay dowladda turkiga halka maraykankana ay u arkeen inay tahay tallaabo siyaasadeed oo lala soo daahay xilligaanna aysan xal u keeni karin xasaradaha jira ee ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maraykanka waddamo badan oo carabeed ayaa iyaguna albaabada ka xirtay villa soomaaliya diblomaasiyiin badan ayaa laga saaray xerada xalana oo ahayd xarunta ugu weyn ee ay ku sugan yihiin shisheeyaha tallaabadan ayaa la leeyahay waxa ay calaamad u tahay in xaaladda amni ee caasimadda ay gaartay darajada koowaad ee afarta heer ee ay dowladaha reer galbeedka ku qiimeeyaan xaaladaha khatarta ah ee caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa tahay qaybaha dhexe ee barnaamijkeena ayaan dhegaystayaal isla marayna mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan garaad oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ay ku fashilantay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka oo keliya ma ahane waxa uu xusay in dowladda federaalka ay dhan weliba ka fashilantay haddii ay ahaan lahayd siyaasadda iyo arrimaha gudaha iyo tan dibadda intaba waa kan xildhibaan garaad oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka waxaan rabaa inaan fariin halkaan ka- inaan kaga faa'iidaysto madaxweynaha u sheego madaxweynuhu dalka wuxuu u baahan yahay xukuumad dagaal u baahan yahay ee xukuumad igu sawira ama xukuumad doorasho fee kaala shaqayso uma baahno dalkan wuxuu ku jiraa dagaal argixisaan soo weerartay argixisana loogama hortegi karo een, een, een, iska dhah iyo een, wasi- een, wasiirro iska baashaala ee loogama hortegi karo xukuumaddan waxay ku fashilantay dhinac walbay ku fashilantay xukuumaddan inay dagaalka gashin oo ku fashilantay in ay argixisad la dagaalantay oo ku fashilantay siyaasadda adduunka inay kaala shaqayso oo ku fashilantay siyaasadda gudaha inay kaala shaqayso oo ku filantay dee marka ma garan karo annaga madaxweynow adigaan ku doorannay adaan kaala xisaabtamaynaa kaama yeelayno madaxweynow xukuumad fashilantay saddex sano inaad dalka ku dul haysid waxaan rabnaa hadduu ilaahaydma annagoo baarlamaanka soomaaliyeeda oo aan kaala xisaabtamaynaa adiga sida hadda aan gudoomiye aadan ula xisaabtamayna aan kula xisaabtamaynaa dalkaa wuxuu u baahan yahay xukuumad tayalu u baahan yahay war dalka maalin walbaba waxa ciidanka soomaaliyeed ku dhacaya u jeedaan ciidamada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego war ciidanka soomaaliyeedow oo noocyadiisa kala duwanow xukuumad dalkan ka jirta ama badbaadin karta ma jirto bal eega wasiirrada bal hadda wasiirrada een, eega si qaabka ay yihiin wax quality la quality la keeno baaqeenna aniga waxaan ku jeedinayaa ama aan u sheegaya madaxweynaha in xukuumad tayale uu keeno xukuumaddaanna ay fashilantay yaan rabaa inaan madaxweynaha u sheego kaasi wuxuu ahaa xildhibaan garaad oo ka mid a baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegaya in dowladooda ay dhan weliba ka fashilantay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa tahay dhegaystayaal maxaynu kala soconnaa cudurrada dilaaca xiliyada roobaadka doctor maslax oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa qodobkan ka hadlaya أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى عاوة حلقة ذين وحان كغاه اللي دونا شوان بيوتك run ahaantii shuwan biyoodka waa cudur xilligan ay munaasab tahay in laga hadlo xilliyada roobka inta badan uu dhaco shuwan biyoodka tacriif ahaan markaan tacriifino waa infection mindheereed oo ay keento bakteeriyada loo yaqaano vipro cholera oo ka dhalata wasakhda biyaha sanadkiiba wuxuu dilaacaa ilaa iyo saddex jeer inta badanna wuxuu kusoo beegmaa xilliga roobka maadaama ay sahlanaanayso faafidda cudurka iyo wasakhda wuxuu u daran yahay marka dadka tabarta daran sida caruurta iyo waayeelada ayuu aad iyo aad ugu daran yahay sababaha ugu badan ee shuban biyoodka sababa xilligan roobabka ayaa ah biyaha ka dhasha wasakhda ee waxaa keena marka nooleyaal yaryar oo wasakhaysan iyo jeermisyo wasakheeya ilaha biyaha wasakhayntan marka waxay geli karaan biyaha iyo cuntada la cuno siyaabo kala duwan ayayna u geli karaan marka ay galaanna waxay u horseedi karaan caabug inuu meesha ka dhasho marka la isticmaalo biyaha ama marka ay jirka la kulmaan waxyaalaha sababa ilma aragtiyaasha waxaa ka mid ah bakteriyada viruska brotozoa dulanka loo yaqaano nooleyaasha ku dul nool nooleyaasha kale sida goryaanada fangaska iyo nadaafad xumada intaba way keenaan iyo la-aanta biyo nadiif ah runtii helitaanka biyo nadiif ah ayaa dadka ku qasbaya inay isticmaalaan ilobiyad wasakhaysan taasoo kordhinaysa khatarta cudurada biyaha ka dhasha runtii xilliyada roobabka ay da-aan xilligan oo kale ay roobabka mahiigaanka ah ama roobabka waaweyn xilliga guga curta waxa uu abuuraa dhul ay ku taranto kaneecada iyaga oo siinayo biyo fadhiid ah oo ku jira barkadaha iyo weelasha iyo balliyada intaba tani marka waxay u horseedi kartaa kororka cudurada sida duumada ama maleeriyada qofba siduu u yaqaano qandhada tiifowga viruska dhammaan cuduradaas ayaa ka dhalan karta xiliyadan oo kale marka haddii aan la isticmaalin marakaneeca iyo daawooyinka celiya ama ka hortaga duumada wasakhda iyo barasaydyada waxyaalaha la midka ah waxaa dhici karta marka si degdeg ah cuduradaas inay u faafaan calaamadaha marka lagu garan karo xilligan oo kale cuduradan ama looga cabsi qabo inay dhacaan kow inuu bukaanka shubmo halka maalin in ka badan saddex jeer asigoo dhigaya wax midab ahaan u eg sida biyaha bariiska oo kale xajmi ahaanna aad iyo aad u badan qodobka labaad inuu durbadiiba qofka dareemo tabardari zaa'id ah ishiisuna ay godgasho saddex haraad badan iyo carabka iyo indhaha oo uu qofka qaleel ka dareemo qodobka afaraad kaadida oo yaraata ama gebi ahaanba kaadida oo la waayo qodobka shanaad carruurta oo indhahooda laga waayo wax ilin ah marka ay ooyaan qodobka toddobaad jirka oo qabooba ama qofka oo baraf noqda jirkiisa iska qabooba qodobka sideedaad maqaarka oo duuduub yeesha haddii la jiido oo lasii daayana booskiisa dhaqsi ugu noqon waaya qodobka sagaalaad shuban matag calool xanuun qandho fuuqbax labolabo daal inkastoo ay calaamadaha ku kala duwanaan karaan iyagoo ku salaysan cudurka gaarka ah haddana way imaan karaan dhammaan sida uu ku faafo cudurkan shubanbiyoodka ah cudurrada ka dhasha biyaha wasakhaysan waxay ku faafaan qaadashada biyaha wasakhaysan cunista cuntada wasakhaysan ama cuntada la xiriirta ilaha biyaha wasakhaysan sidoo kale cuduradani waxay imaan karaan marka dadka ay cunaan ama ay la kulmaan biyo ay ku wasakhoobeen saxrada cudursidaha ama wasaqo kale biyaha wasakhaysan waxay ka imaan karaan ilo kala duwan sida sahayda biyaha la cabo webiyada harooyinka balliyada iyo xataa bulacadaha mid ka mid ah welwelka ugu daran ee xilliga roobabka laga cabsanayo ama roobabka culus ay da'ayaan ee waa wasaqowga ilaha biyaha sababtoo ah waxaa dhacaya isbedelada xilliyada wax loo yaqaano seasonal exchange ee biyaha marka soconaya waxa ay wasaqeeyaan ama ay ku milmaan sahayda biyaha la cabo ama ilaha biyaha taasoo u horseedi karta cudurada biyaha ka dhasha sida daacuunka shubanka goryaanada duumada ama maleeriyada qandhada iyo fayrasyada kala duwan marka waa muhiim in la hubiyo in biyaha la cabayo ay bad qabaan islamarkaasna ay nadiif yihiin iyo in kale ama si sax in loo daaweeyey biyaha la jeermis dilay ama la karkariyey in la xaqiijiyay ayaa asal ah sida loogu hortegi kara marka mar haddii xanuunkan uu jiro shubanka asbaabihiisi aan ogaanay calaamadihiisi aan ogaanay sida markaa loogu hortegi kara ayaa muhiim ah inay dadka ogaadaan kow horta qofka marka ugu horreysa waa inuu cabo biyo nadiif ah ama biyo nabdoon waxaa loola jeedaa biyo ilo nadiif ah ee la isku halayn karo laga helay sida biyaha warshadaysan oo la fiiltariyey ama kuwa la daaweeyey la karkariyey ama fiiltaraysan intaba ayaa waxaa loo yaqaanaa biyo nabdoon waa inaad ku celcelisaa nadaafadda wanaagsan gacmahaaga si fiican inaad u dhaqda saabuun iyo biyo nadiif ah ka hor intaadan cunin raashiinka ama aadan taaban wejigaaga ama jirkaaga ama aadan suuliga isticmaalin qodobka afaraad nadiifi cuntada iyo maacuunta waxaad ku dhaqdaa miraha khudaarta biyo nadiif ah isticmaal maacuun nadiif ah iyo qalabka wax lagu kariyo si aad uga hortagto wasakhda iyo jeermisyada qodobka shanaad si wanaagsan u tuur qashinka u gub qashinka iyo bulaacadaha si sax ah si aad uga hortagto wasakhaynta ilaha biyaha iska tallaal cudurada biyaha ka dhasha sida cagaarshowga a b c d intaba haddii aad heli karto runtii tallaalkaas aad iyo aad uu muhiim kugu yahay ama haddii aad qorsheynayso inaad u safarto meelaha nadaafadda xun ay ka jirto inaad markaasi ka digtoonaato ama ka hortag aad isticmaasho qodobka toddobaad haddii uu yahay ilmo yar oo qofka la xanuunsan xanuunkan ama naas nuugaya waa in loogu dadaalaa naasnuujinta ee aan laga jarin naaska qodobka sideedaad in laga fogaado cabista biyaha wasaqaysan ha ka cabin biyaha ilaha laga shakiyey sida webiyada xilligan oo kale lagama cabo harooyinka ama durdurada aan la daaweyn ee laga yaabo inay wasaqoobeen ama ay biyo wasaqay fadhiistaan qodobka tobnaad ha dayicin gacmo dhaqashada sida joogtada ah saxda ah loo dhaqdo gaar ahaan kadib markaad isticmaasho qolka musqusha ama bedelashada xafaayadaha caruurta laga bedelo ama maaraynta xoolaha oo duurjoogta ama dabjoogta dadka u joogo qodobka kow iyo tobnaad ka fogow isticmaalka cunto ceyriin ah ama aan la karin ha cunin cunto badeed ama cunto ceyriin ah ama aan la karin iyo hilib kale ama cuntooyin kale oo wasaqaysan intaba qodobka laba iyo tobnaad ka fogow liqidda biyaha marka aad dabaalanayso ee ha liqin biyaha marka aad ku dabaalanayso barkadaha warooyinka webiyada ama badda sababtoo ah waxay wasaqayn karaan cabitaanka aad cabaysa ama caloosha ah waxay kuu gudbin karaan bakteriyada daaweynta marka cudurkan haddii uu qofka ku dhao qaabku isku maarayn karo daaweynta cudurada biyaha ka dhasha dhammaan waxay ku xiran yihiin hadba cudurka gaarka iyo sababta ka dambeysa cudurka haddii ay bakteriya sababtay haddii virus uu sababay haddii fangas uu yahay haddii nadaafaddarre ay ka imaatay haddii biyoxume ay ka imaatay dhammaan markaasaa waxaa la ogaan karaa ee daaweynta rasmiga biyaha oo kale oo nadiifka ah waa la isku daaweyn karaa biyo nadiif oo filtraysan qofka hadduu haysto waxay u noqonayaan fuuq celin ama inuu qofka helo macdintii uu lumiyey inuu helo antibiotikada ama daawooyinka jermiska dila haddii uu heli karo qofka dawey u tahay dawooyinka ka hortaga viruska oo kale qofka hadduu heli karo dawey u tahay daawooyinka goryaanada looga hortago hadduu qofka heli karo dawey u tahay ilaalinta cunto dheelitiran iyo helitaanka dareere ku filan ayaa muhiim u ah inta lagu guda jiro soo kabshatada qofka ee xanuunkan la ildaran waxaa kaloo jirta daaweynta guriga qofka markuu joogo gurigiisa uusan haysan daaweyn isku daaweyn karo waxaa ka mid ah biyaha liinta oo lacabo waxay daawo u tahay fuuqbaha halkii aad o rs iyo mataqaanaa aad raadin lahayd haddii biyo liin aad haysto cabitaan badan ayaad ka samaysanaysa haddii aad weyso o rs aad isticmaalaysa o rs haddaad weyso cusbadaada guriga ku taalla iyo sonkorta ayaad waxaad ka samaysan kartaa o rs oo la diyaariyey qaabka loo diyaarin karana guriga adoo jooga ayaad isticmaali kartaa letter biyo nadiif aad soo qaadanaysaa laba qaando oo sokor aad soo qaadanaysaa iyo qaada haafkeed oo cusba ah ayaad isku qasaysaa sidaasay waxay ku noqonayaan marka o r s oo dhammaystiran kadibna bukaanka ayaad siinaysaa mar kasta oo shumo kadib ilaa uu shubanka ka istaago muddo afar iyo labaatan saacaod gudahooda haddana afar iyo labaatankii saac kadib waad iska beddelaysaa mid cusub ayaad diyaarsanaysaa insha allahu tacaala waxaa jira marka shubanka ilmaha ama dadka oo shubanka ku dhaco cuntooyin la siin karo oo u bannaan aan waxba ka dhibeynin bal daawo u ah ayaa jirta waxaa ka mid ah muuska ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah bariiska cad ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah sanjabiisha ama shaaha aan lahayn kafayinka ayaa ka mid ah tufaaxa ayaa ka mid ah la siin karaa rootiga ayaa la siin karaa maraqa cad oo aan dufanta lahayn ayaa la siin karaa khudaarta ayaa la siin karaa intaba waa la siin karaa biyaha qumbaha ah sidoo kale la siin karaa iyo qofka inuu helo nasasho oo joogto ah fiiro gaar ah ogow waxaa muhiim ah in aad loo taxdiro inta lagu guda jiro iyo kadib roobabka culus si loo yareeyo khataraha caafimaadka ee ka dhalan kara insha allahu tacaala aad iyo aad ayaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mida intaan dib uu kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وجدت هناء حبا وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم